إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam wuxuu nooga bilaabanayaa kitaab ahaan kitaabu nikaax ayaan ku dhex jirnay baabka wuxuu nooga bilaabanaa baabu cishrati nisaa dumarka la noolaashadiisa baabkii ka hadlaayey dumarka qaabka uu la noolaanaya sawjka macnaha waa wada noolaashada ka dhaxayda sawjka iyo sawjada sida qaabkay u wada noolaanayaan iyo aadaabta iyo axkaamta iyo xuquuqda ay isku leeyihiin wax ka mida weeye waxaa laga soo qaatay qowlka ilaah uu yidhi wacaashiruuhunna bilmacruufi dumarka kula noolaada wanaag wanaag kula noolaada oo ilaahay weyna ayadaas uu ku sheegay shayga wanaagga ee sharcigu qirayo curfigu qirayo in lagula noolaado taas ayuu ilaahay amray taasaa laga soo qaatay can abii hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam malcuunun waa mid la lacnaday oo naclaqabaa man ninkii atamra'atan islaan uga galmooda fii duburihaa gadaal rawaahu abuu daawuud ayaa wariyey wanasaa-iyuna waa wariyey wa lafdu lafdiguna lahu nasaa-iyu u sugnaaday oo lafdiga abu daawuud waa ka duwan yahe lafdiga abu daawuud waxa weeye man ataa imra'atan meeshuu ka yidhi nasaa-i man ataa imra'atahu weeye marka riwaayadaasaaba sii caddaan badanba lafdiga abu daawuud waxa weye man ataa imra'atahu ninkii xaaskiisa uga galmooda fii duburihaa duburka oo gadaal ah rawaahu abu daawuud ayaa wariyey wanasaa-in waa wariyey wa lafdu lafdigan oo ah imra'atan lahu nasaa-igu u sugnaaday wa rijaalu ragga wariyey iqaad weeye laakiin ucilla waxaa lagu cileeyey bilirsaali irsaal ayaa xadiidka lagu cileeyey cabdulaahi ibnu saalex alfawsaan wuxuu yidhi irsaalkaas oo cillada uga dhigay riwaayadan xaafid ibnu xajar lam ara axadan acallahu bidaalika weligay qof ku cileeya ma aanan arag uu yidhi xadiidka alxaafid ibnu qadaana sheegay ibnu xajar laftirkiisu waa sheegay oo kutubtiisa kale wuu ku sheegay wa maca daalika cilladaasna ma aysan sheegin riwaayad kaleoo irsaalku ku jiraa jirta riwaayad kale oo irsaalku ku jiraa jirta oo le man ataa man ataa xaa'idan aw imra'atan fii duburiha faqad kafara riwaayaddaas waxa weeyaan ayaa inqidaac ku jira oo saxaabiga laga wariyey iyo ninka saxaabiga ka warinayo laha abitamiima ah inqidaac ku dhex jira amaa riwaayadan oo uu xaafidku ku keenay buluuqulmaraamka wax inqidaaca laguma oga iyo irsaal midna shanaasudiin albani xasan uga dhiga saxiix abi daawuudka muxaqiqa samiir ibni umayr zuhayrina wuxuu yidhi xadiisku xasan lidaati haada laakiin waa saxiix bishawaahidihi buusirina laftirkiisu sanadkiisu waa saxiix ayuu yidhi waa saxiix marka xadiid taabida weeye wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa yanduru allaahu ilaahay naxariis kuma fiiriyo naxariis ilaahay kuma fiiriyo ilaa rajulin nin rajulkaasoo ataa u galmooda rajula nin kale ninka nin u galmooda waa qowmuluudkee ilaahay naxariis kuma fiiriyo aw imra'atan ama islaan uga galmooda fii duburihaa gadaal ilaahay labadaasba naxariis kuma fiiriyo maxaa waa qoomuluud labaduba hadduu islaantiisii gadaal uga tago iyo hadduu nin islaamid u galmoodo waa isku mid ila makaanka ugu galmona waa isku makaane rawaahu tirmida weye wanasaa'iyu wabnu xibbaan wa ucilla bilwaqfi culimmada gobola waxay ku cilayeen cabdullaahi ibnu cabbaas ayuu mowquuf ku yahay imaamu tirmidi xasanu ka dhigay sheekh naasidiin albaanina xasanu ka dhigay samiir ibnu umayr zuhayrina waxa samiir ibnu amiin azuhayrina wuxuu yidhi waa saxiix bishawaahidihi hadduu xasanu lidaati yahay shawaahiduu leeyahy shawaahidaasu saxiix ku noqona labadan xadiid waxay tusayaan inay xaaraan tahay dumarka in looga galmoodo gadaal gadaal waxaa loola jeedaa inuu qofku uga galmoodo dumarkii makaankii ilmuhu ka dhalanayeene ilmuhu ku beermaayeen meelaan ahayn oo makaankii saxarada uga galmoodo kaas weeyaan waa nacalqabe waana xaaraan ee maxaa yaele lacnadda waxay tusaa ficil xaaraama qofkaas inuu sameeyey bal kabiire inay tahay tusay oo aysan xataa dembi dembi yar ahayne ay tahay kabiira min kabaa'ir dunuub ninka xaaskiisa uga galmooda gadaal amase waxa weeye nin islaameed u galmooda shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi waqu lmar'ati fii dubuurihaa xaraam bilkitaabi wasunna waxa weeyaan in ninku xaaskiisa uga galmoodo gadaal waa xaaraam qur-aankaay xaaraam ku tahay sunnada nabiga ay xaaraam ku tahay wa huwa qowlu jamaahiiri salafi waalkhalaf waana qowlka jamaahiirta salafka iyo khalafkuna ay mareen bal huwa luudiyatu sukraa waa qowmuluudnimo yar weeye qowmuluudnimo yar weeye markaasu haddana wuxuu yidhi waman wadica imra'atahu ninkii xaaskiisa uga galmooda fii duburiha duburka wajaba an yucaaqaba calaa daalika cuquubatan tasjiruhumaa waa in la ciqaabo ciqaab labadaba ka celayda arrintaas fain culima annahumaa laa yansajiraani haddii la ogaado inaysan iska dayhin qowmuluudnimadaas fainahu yajibu tafriiqu baynahum waa in la kala cayriyo oo la yidhahda qabi maydi in la kala cayriyo aa waajib ah hadalkaasna wuxuu ku leeyahay fataawa fataawaha majmuucu lfataawa juska soddon iyo labaad safxada laba boqol lixdan iyo lix marka waa arrin khataraho xaaraan ah qur-aankuna sidaasuu caddaynaa in looga galmado dumarka makaanka ilmuhu ku beermayaan oo ay hadhow ka dhalanayaan sida rabbulcaalamiin uu yidhi faidaa taaharna markay dumarku xaydka ka qubaystaan fa'tuuhunna min xayu amarakum ullahu uga galmooda meeshii ilaahay inin amray inaad uga galmoodtaan meesha ilaahay amrayna waxay ahayd fa'tuu xarfakum annaa shiitu fa'tuu u galmooda dumarkii xarfakum xarfakum aa layidhaha u galmooda beertiinna xarfina waa laydhaha meesha wax lagu beerayay marka makaanka wax ku beermayaanna waa qubul ee maahan dubul meesha markii biyihii ay ku dhibcaan ilmihii ku beerimaayaan oo hadhow ka dhalanayaan meeshaasaad fasax u haysataanuu ilaahay faatuu xarfakum u galmada u taga beertiinna marka makaanka beerta waa qubulka waxa weya waa makaanka ilmuhu ay ku beerimayaan hadhowna ka dhalanayaan amaa duurka ku beermi mayaan ilaahay ma amrin marka wakadalika sidoo kale suuratulbaqara ayad kale falaana baashiruuhunna wabtaguu maa kataba allahu lakum hadda u galmada dumarkiinna kana raadsada carruurtii alla idiin qoray wixii alla idiin qoray ka raadsada marka waa in uu looga galmoodo meel carruuru ka beermaydo hadhowna ka dhalaydo marka qur-aanka iyo sunnada sidaas ayaa ka sugan sidaas ayaa ku sugan axaadiista diidayda ahlucilmiga gobolkood waxay hahdeen afar iyo toban xadiiay gaaraydaa imaamu lqurdubi wuxuu yidhi axaadiista waxay gaaraydaa afar iyo toban xadiid xaafid ibnu kasiir suurat lbaqara ayuu ku soo aroorinaya aarkeeda xaadiistaas xaafid ibnu xajarna talkhiisulxabiirkuu ku soo aroorinaya markaasuu cilalkooda ka warramaa muu ka warramaa imaamu طaxaawina sharxu macaani اlaaahaarka wuxuu leeyahay falamaa tawaatarat haadihi اlaaahaar inay mutawaatir gaartuu ku tilmaama oo derajada xadiidka u sarrayda marka macnaha duruqdeeda la fiiriya tirada markay si mutawaatira u soo aroortay oy rasuulka uga soo aroortay sala allahu calay wasalam binahyi nabigu inuu reebo can wadci lmar'a in islaamtii looga galmoodo fii duburiha duburka ama gadaal uma jaa'a can asxaabihi kadibna saxaabada waxaa ka yimid nabiga iyo wa can taabiciin dadkii raacayba maa yuwaafiqu daalika sidaas wax waafaqsan ayaa saxaabadiina fadwoodeen taabiciyaalkiina fadwoodeen intaas mar hadday israacday qur-aankii xadiidkii nabiga fahamkii saxaabada kii taabiciyiinta wajaba alqowlu bihi waxaa waajiba saas in la yidhaahdo oo la yidhaahdo waa xaaraan qadcan ah wa tarku maa yukhaalifu waxaana waajiba qowlkaas qowlka khilaafsan in laga tago sharxu macaani lahaarka ayuu ku leeyahay maxaa looga jawaabayaa warka laga sheegay cabdullahi ibn cabbaasa fadwoo jiray maxaa looga jawaabayaa waxaa looga jawaabayaa saxiix ma ahan sida ku sugan sunanu nasaa'iga abinadri ayaa wuxuu yidhi naafic mawla bni cumar ardaga cabdullaahi bni cumar wuxuu ku yidhi ugtira calayka alqowlu annaka taquulu can ibni cumara annahu aftaa bian tuuta annisaa'u fii adbaarihinna waxaa ad lagaaga sheegaa inaad cabdullaahi bni cabbaas ka soo wareeday inuu cabdulaahi fadwoonayo dumarka in gadaal looga galmoo karo naafic wuxuu yidhi لقد كذبوا علي بل اي اغا شيغين كما شيغين عبد الله بن عمر لقد كذبوا علي بل اي اغا شيغين ولكن ساخبرك كيف كان الامر لكن ارنت اي اسكو قلبين هذا كو شيغين سدا اي اسكو قلبين واسدا وحاس بينت انو كما شيغين وحور عبد الله بن عمر ايا مصحف كلوهي مالك كركو كاخنا مصحف كلوهي اصلا كركو كاخنا قران aniguna waa ag joogay yiri markaasuu soo gaaray nisaa'ukum xarfun lakum dumarkiinnu beer ayay iniin yihiin dumarkiinnu beer ayay iniin yihiin markuu aayaddaa soo gaaray uu yidhi naafic ma taqaana aayaddan amarkeeda hal tadri maa amru haadi alaaya markaasaan uu wuxuu yidhi asagiya sii sharxay cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi innaa kunnaa macshara qurayshin nujabbi nisaa annaga haddaan nahay waxa weeyaan ragga quraysheed dumarka waa foorari jireen markaan u galmoonayno falamaa dakhalna almadiinata wa nakaxna nisaa alansaar markaan madiine inta tagnay gabdhihii ansaareed guursannay aradnaa minhunna maa nuriidu maa kunnaa nuriidu min nisaa'ina waxaan ka doonnay dumarkay aan guursannay oo ansaarta ahaa wixii aan ka dooni jirnay dumarkeennii quraysheed fa idaa hunna qad karihna daalika waa dhibsadeen wa acdamna arrin weyn oo qaladahay u arkeen wa kaanat nisaa'u nasaar وكانت نساء الانصار دمر كانصارتنا وحي انما يؤتينا وحي لوغا ايماجري على جنوبهن دين عيال ايام وجيف فانزل الله سبحانه مركاس الله سودجي نساؤكم حرث لكم دمركن بار اليه فاتوا اقل موضع حرثكم بارتين ماشي ادكو بيريدان ان شئتم سلاط ربطان يقول ان كسي جير يقول ان كسي جير يقول ان عوجيف يقول فورا يقول تاج سلاط ربطان لكن مكانك وين نقض حرث meesha ilmuhu ku beeri maayo waa inuu bakaan ku noqdo ama dhinaca aad ka soo maraydaan waa dhinacaad idinku rabtaan saasaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala marka taasaa caddaynayda inaan cabdullahi bn cumar been abuur ay tahay wax laga soo guurinayo ee waxa weeye waxa uu fadwooday waxay tahay waxa weeye ninku hadduu makaanku uga galmoonayo xaaskiisii ay tahay makaankii alla amray oo ilmuhu ku beermayeen dhinacu raba ha ka marwo mar hadduu makaanku yahay makaankii alla amray sidaas weeye sidaas saas ma sida quraanku sheegayo maxaa looga jawaabaya waxa la yidhi imaamu maaliga fadwooday xaa looga jawaaba waxaa looga jawaabaa sida imaamu qurdubi tafsiirkiisa aayaddan nisaa'ukum xarfun lakum uu ku soo guuriyey waxa weeyaan ibnu hubayra iyo cali ibnu zayd ayaa u sheegeenoo waxay yidhaahdeen dad masar joogaa waxay sheegayaan imaamu maaligow inaad bannaynaydo in dumarka looga galmado gadaal markaasuu beenay wuxuu idhi kadabuu calaya kadabuu calaya kadabuu calaya beenay iga sheegeen beenay iga sheegeen beenay dad badana mogta masaa'ilka si waxay u gudbiyeen oo aan hubsi la'aan sheekh hebel aa yidhi uu leey isagoon hubsan saddex gooruu ku celiyey marka shiiqana hadday soo gaarto waa inuu beeniya wixii aan ka sugnayn beenay iga sheegeen beenay iga sheegeen beenay iga sheegeen markaasuu alasum qowma carab warmoodna dad carbeed ahayn ma dhagahaad la adigeen alam yaqul illaahu tacaala nisaa'ukum xarfun lakum sow ilaahay ma dhihin war dumarkiinnu beeray inin yihiin beeray inin yihiin wa hal yakuunu alxarfu ilaa fii mawdici lmunbit war beer miyay noqonayaa makaana ilma ka dhalayn miyaa beer noqona makaana aan ilmihii haddii lagu abuuro uusan ka dhalayn miyaa beer ah beer ma aha idan meesha alla amray wama galmoon ninkii uga galmooday makaana ilma ka dhalanay marka imaam maaligna kama sugna isagana ibnulqayim wuxuu yidhi وأما الدبور فلم يبح قد على لسان النبي من الأنبياء إن دبرك لوغا قلمودا دمرك نبي نبيالك إلهي كمد عربكيس إلهي كما بناي نبي أي أبنانت إلو دين أي كبنانت ما جرتو إسلام دين ألا سودة شيء كبنانت ما جرتبه ما جرتبه مركز وير ومن نصب إلى بعض سلف إباحة وطئ زوجتي في دبرها dadka u nisbeeyey salafka gobol ka mid ah inay fadwoodeen ninku inuu xaaskiisa duburka uga galmoo karo faqad qalad calayhi waa ku qaldan waa ku qaldan waa sidaas loogu qaldamay cabdullahi bni cumar oo kale iyo imaam maalik markaasuu yidhi meesha qaladku ka dhashan waa halkan fiiri wuxuu yidhi wamin hunaa wamin huna wamin hunaa nasha'a alghalatu calaa man nuqila canhu alibaaxatu min asalafi waala'ima halkaanuuna ka dhashay qaladka dadka laga soo guuriyey inay banneeyeenoo salafka iyo a'immada ah fa innahum a'immada muslimiinta abaaxuu waxay banneeyeen an yakuuna duburu dariiqan ila alwad'i fi lfarji in waxa weeyaan galmooshada waddada loo maraa gadaal ay noqoto oo ninkii xaaskiisa isagoo gadaal ka xiga uu u galmoodo oo gadaaluu maray laakiin makaanku u galmoona waa farjigii marka wadda uu sii maro uu sii ag maray uu noqday taasay banneeyeen fa yada'u waa galmoonaa mina duburi duburka xaggiisuu ka galmoonaa laa fi duburi duburka dhexdiisa u galmooma marka fi dubur haddii laydha duburka uga galmooday wey mina dubur haddii laydha gadaaluu ka maray wey marka salafka waxaa ay sugeen oo ay banneeyeen inay u bannaan tahay qur-aankii caddeeyey mina dubur inuu uga galmoodo min adubur laakiin makaanku u galmoona waa qubulkii laakiin gadaaluu maraa taasaa qur-aanku cadday a'immaduna waa middaas midday sheegeen laakiin makaanku waa farjigii fayada'u wuxuu u galmoonaa min aduburiu soo maraa laa fi dubur duburka uga galmoomaa fashtabaha cala saamici dadkii dhegaysay waxaa iskaga qaldamay oo iskaga ekaaday min iyo fii min a fii uga ekaatay minna xaggaasuu maray weeye fiina macnaheeda waxa weeyaan makaankaas uga galmoon marka labadaasay isku qaldeen walam yadunna baynahumaa farqan marka mana u moodin in farqi u dhexeeyo minta iyo fiida in farqi u dhexeeyo ma moodin waxay kala gara waayeen waxa weeyaan minaduburi uga galmooday filquburiyun u galmood ay ahayd markaasay minaduburi iyo fiduburi kala gara waayeen saasay iskugu qaldeen markaasuu yidhi fahaada aladii abaaxahu salafu walaimmu waa kaasa waxa ay salafka iyo a'immadu banneeyeen faqalada calayhi alqaalidu mid qaldamaa ku qaldamay aqbaxa alqaladi waafixaw qalad midkii u foolxumaa oo u liitay ayaa kuwa ku qaldameen marka waa noocaas hadalkaasna wuxuu ku leeyahy zaadmucaadka juuska afraad safxada laba boqol konton iyo toddobu ka bilaaba mas'alada ilaa laga gaaro laba boqol lixdan iyo kow ayuu hadalkaasu ku leeyahy marka waa min kabaair dunuub waana xaaraan waxaa kaloo xadiisku tusaa in ragga waxa weyn loo galmoodo oo qowmuluudnimo lagu sameeyo inay ayaduna xaaraam tahay waana kabiira min kabaa'ir dunuub waana camalkii qowmuluud oo lagu halaagay waxa weeyaan reer luud lagu halaagay weeye waana macsi qoom uga horreeyey aysan jirin qowmuluud sidaas daraaddeeda cuquubo waxaa lagu ciqaabay qolo lagu ciqaabay aysan jirin sidaas darteeda qofka sameeya in la dilo weeye sharciga waana sida xadiiska nabiga amray noogu imaan doonta xuduudda saxaabadana ijmaaca laga soo naqliyey salafkii ka dambeeye waa iskhilaafeen laakiin saxaabada ijmaaca laga soo naqliyey inaysan isku khilaafin in la dilo ninka qowmuluudka in la dilo ninka qowmuluudkaah ragga u galmooda ama guursada ragga in la dilo laakiin salafkii dambe aimmadii dambe waa isku qilqilaafeen haddii mar haddii nabigiina ay ka suganta in la dilo oo uu nabigu yidhi man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmu luudin qofkaad heshaan isagoo shaqadii qowmuluud haya faqtulu lfaacila wاlmafcuula bihi dila kan sameeyey iyo kan lagu sameeyey mar hadduu nabi moxamed yidhi sal اllahu alيه wasalam qowlka sawaabka waa qowlkaas وan abi hurayrata radia اllahu canhu qaal qaala rasuulu lahi rasuulka allaa yidhi salى اllahu calayh wasalam man kaana yuuminu biاllahi wاlyowmi اlaakhiri falaa yu'di jaara qofkii ilaahay iyo maalinka qiyaamo rumaysan yuusan deriskiisa dhibin ilaahay iyo qiyaamo qofkii rumaysan iimaan kaamila leh deriska yuu dhibin macnaheeda waxa weeyaan qofka deriska dhibaa ilaahay iyo qiyaamo ma rumayn iimaan kaamil iimaan kaamilana waxaa loola jeedaa kamaalkii waajibka ahaa oo uu qofku cadaabka allena uga badbaabi lahaa raalli ahaanshaha ilaahayna ku heli lahaa ma rumayn qofkaas laakiin iimaanka asalkiisa inuu rumeeya dhici karta haddii iimaanka cid laga anfiyo shareecada islaamka laba mid la anfiya asluliimaan in la anfinaa iyo in la anfinaya alkamaal اlwaajib laakiin kamaalka sunnada marna lama anfiyo mar haddaad aragto qof iimaan laga anfinaa asalkiyuuba ka tegey oo waa gal amase wuxuu ka tegey kamaalkii waajibka ahaa oo ka tegiddiisa cuquubada lagu mudanaa saas weeyaan oo ka tegiddiisa cadaab lagu mudanaa saas weeyaan marka qofkii ilaahay iyo qiyaamo rumaysan dariska yuu dhibin qawliyuu ku dhibin ficliyuu ku dhibin midku dhibku ilaah waxa weyn intaba noqda qawl iyo ficli marka in dariska la dhiba waa xaaraan waana iimaan la'aan weeye in dariska la dhiba ama waxa weyan ficil ku dhiba tuuriye qiiq ku shid oo ficil ku dhib ku qayri ha kaa seexa waayeen kulli waa isku mid dad inta waxa weyan xataa inta qur-aan ku shid ay la hurdi waayaan ka gow ka sii waayaan daalin baase waa dhibta waa dhibta ayu shay kasta dhiba qof jiranaa jooga mid iska seexalaa jooga waa in dariskaagu kaa nabad galaan oo aadan qowlkaagana ku dhibin ficilkaa ku dhiban daadda muusiq iyo heese u qabatana iskaba daa waa laba dembi oo ayagiina waa dhibtay ilaahayna toos hadda u caasida oo macaasidaanad ku caasida calaa kulli xaal dariskaaga ha dhibin haddaad ilaahay iyo qiyaamo rumaysantaha wastawsuu binnisaa'i khayran waa laba xadiid intaasoo dhan xadiiday ahayd wastawsuu binnisaa'ina waxa weyn xadiid kaleeto weyn labada xadiis oo bukhaariya wariyey marka labada xadiis hadda wuu isku qabtay xaafidku buluuqa marka culammadu waxay yidhaahdeen sida xaafid ibn xajar fatxulbaariga uu leeyahay labada xadiidba waxaa wariyey nin la yidhaahdo xusayn aljucfi ayaa laga wariyey oo can zaa'ida ka wariyey marka mararka gobolna waa uu dhammaystiri jiray xadiiska marna qaybqaybu u wari jiray marka labadaba isagaa lahaa sidaas darteed uu xaafidku isku qabtay wastawsuu binnisaa'i khayran dumarkana khayr isku dardaarma maxaa loola jeedaa saddex macnaa lagu fasiraa gabalkiin gabalka kale khayr ha u dardaarmo fastawsuu binnisaa'i khayran dumarka khayr isku dardaarma wastawsuu binnisaa'i khayran waxaa loola jeedaa saddex macno manaha koobaad liyuusii bacdukum bacdan binnisaa'i khayran gabalkiin gabalka kale khayr ha u dardaarmo waa macno macnaha labaadna waxay tahay uusiikum bihina khayran faqbaluu wastawsuu binnisaa'i khayran dumarka khayrka aan idiin dardaarmaa iga aqbala nebi moxamedaa u dardaarmay in dumarka khayr lagula dhaqmo oo waxa weeyaan inaad u sabarto xaaskaaga oo xataa xuquuqdaada gabal ay ka gaabiday aad ugu sabarto qaladaadka aad ugu sabarto carabxumada aad ugu sabarto tasaamix iyo sabar aad kula dhaqanto laakiin ka beego xaqaaga hadaad weydana isdibir haddaad tidhahdo ma dhacaydo in reerkaasu dhisma waana tarnabi maxamed dardaarankiisa inuusan dhismayn oo la hubo ee reerkaasu burburayo haddaadan qaladkeeda ku sabrin qaladkeeda hadduusan qaladkaasu ahayn qalad diiniya hadduu qalad diiniya yahay macaasi samayneeda lagu sabri maa waa in la toosiyaa laakiin hadduu yahay qaladku adiga xuquuqdaada waa ka maqan iyo qaladaad adiga kugu dhacaya laazim waa inaad u sabartaa haddaadan u sabrinna reerkaas ma jirayo ma jirayo saasaa tarbiyada nabi maxamed ahayd sal allahu calah wasalam macnaha labaadna waa midkaas dumarka ixsaan u sameey marka waxa la rabaa ninku dumarka inuu ixsaan u sameeyo rifka inuu kula dhaqmo xuquuqdeeda ilaaliyo waxa weeyaan waxaa la rabaa tasaamix tiro badan inuu kula dhaqmo sabar badan iska dhaafid badan iska cafin badan qaladkeeda uu ka indhalaabo cunfiga uu ka ilaaliyo xanaaqa uu ka ilaaliyo inuu waxa weyan ka hijroodo uu iska ilaaliyo haddaan sharcigu ogolaanin markaas calaa kulli xaal dabeecad wanaagsan in lagula dhaqmo waa dardaarankii nebi moxamed sal allahu calih wasalam macnaha saddexaad waxay tahay in la yidhaahdo wastawsuu binnisaai khayran naftiinna khayr uga raadiya dumarka naftiinna waxaad u dardaarantaan dumarka khayr inaad ku dhaqma khayr inaad kula dhaqantaan oo macnaheeda waxayn uطlubu lwasiyata min anfusikum fii xaqina khayran dumarka gabalkiin gobolka khayr ha u dardaarma macnihii koobad ahaa macnaha labaadna nebi maxamed anoo ahaan idiin dardaarmay iga aqbala weeye macnaha saddexaadna waxay tahay naftiinna khayr uga keena ummad dumarka oo naftiinna waa inay khayr u dardaaranto dumarka oo macnaha khayr kula dhaqanto waa saddex macno weeye nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam fainahuna dumarka khuliqna waxaa laga abuuray min dilacin dilaca waa feerta min dilcinna waa bannaantahay laanta la reebo dilac oo laanta la fadxiyana bannaano waa midda fiican fainahuna dumarkii khuliqna waa laga abuuray min dilacin feera laga abuuray wa ina acwaja shayin shayga ugu qalloocan shaygaasoo fii dilci feerta ku sugan aclaahu waa midka u sarreeya feeraha waxa u qalloocan feerta u sarrayda dumarkana feera laga abuuray carabka ugu dhib badan ayagoon balaayo qabin oon cudur qabin ay afka wax badanoo qalada uga hadlaayaan marka koow waxa aad ku sabraydaan carabka ka mida waxaa raba inaad ugu sabartaan waxaa ka mida carabka qaladaadka ka imaanayo tirada badan waa kana dhegaysa marka nabi maxamed oo hadlaa sal allahu calay wasalam nabi maxamed wuxuu yidhi fain dahabta haddaad tagto macnaa haddaad damacdo wey tuqiimu xaalaad toosaydo kasarta waa jebina haddaad isku daydo islaamtu inay dhabbada mustaqiimka ku dhacdo oysan qaladba yeelan khalad waa la hubaa inaad jebinaydo feer adiga feer feer weygaa ma toosi weligeed feer toosan lama arg adduun bal inta feer soo qabatay markaad hilibka ka cunto toosi bash aad siina haddaad tiraa feerta waa inay toostaa bash aad siina waa dumarkana waa noocaas waxa weeyaan daad is tiraahdo waddada mustaqiimka ku rido edbi horta edab u yaah cadiidi waa inaa cadaadi saar bal cadaadi waa inay toostaa bash khalaas waa lagu kala tega maana ma dhacayo nabi maxamed saas sheegaya sal allahu cala wasalam idan ha isku dayin inay boqolkii boqol sidaa la rabaa ay noqoto ma noqonayo wakhtiyuu kaaga lumi adna dardaarankii nabiga seegtay reerkiina burburiday waxaa la rabaa sabr tasaamix iska dhaafa iska wixii aan ahayn ilaahay la caasi ilaahay la caasi ugu safri meeyey day muusiga iska ergayseeda tira iska soo nabiga yiri lama toosi karee taas nabigu ma dhihin sallallahu calayhi wasallam nabigu wuxuu ka hadlaa xuquuqdaada xuquuqdan iyo dhaqankan guriga ah wixii oo gaabisa ugu sabar weey waxa adiga laakiin diin xumo maya yaa ayuha alladina amanu quu anfusakum wa ahlikum naaran way taas waxa weeyaan kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati warajulu raacin fii ahli beyti wa mas-uulun can raciyati nabi maxamed wuxu uhi waa lagu raaciyey carruurtaada iyo xaaskaaga ma amaamo lahina waa lagu weydiina marka wixii diin xumaa maya laakiin wixii ama xuquuqdaadii oy ka gaabiday ah amase waxa weeyaan adiga khalabaad kaaga yimaada ayada ka yimaadaa u sabar taas weeyaan soomaalida xataa dhaqankaas waa yaqaaniinoo waxay idhahdeen waxa weyan dumarka ama ka sabar ama u sabar waa fiir hadda xadiiskan wax ku macmaan naqayso ma marka hada aad u qiimo badan wey oo dahabiyo wey nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam waa in taragtahu haddaad feerta iska daydo lam yasal ka suuli ma acwaja inuu mid qaloocan xaalid lam yasal ka suuli ma acwaja mid qaloocan haddaad feerta toosi maagta feer waa jabtaa haddaad iska daydo oo tidhahda halkiisa joogana waa qalloocnaane dumarkuna waa noocaas haddaad iska daydana inta uun isgarato boqolkii boqol noqome haddaad tidhahdo toosina waa aad jebine oo macnaha waa fure fastawsuu binisaai khayran markaa nabi maxamed ku celiya dumarka sida uu nabi maxamed ugu dadaalay oo uga hadlay oo raxmad iyo khayr ugu dardaarmay waxa weye wax la koobi karo male gaalana waxay leedaha dumarka nabi maxamedaa duleeyey saasay leeyihi isagaa duleeyey isagaa waxa weeyaan cabiidiyey shareecada islaamka uu ku addoomiyey waa in gabdhaha la xoreeya guryaha laga soo saaraa aayaadka qur-aanoo dhahaya waqarna fii buyuutikuna guryihiina ku sugnaada aayaadkaasaa dullaynaya leeyihin gabdhaha saasay kafaradu leedahay soo ma jeedid marka waxa xoreeyey oo sharafta u yeelay oo xuquuqdooda sheegay waa nebi maxamed sala allahu calay wasalam kafaraduna waxay rabaan inay guryaha ka saaraan oo huteelada ka tuntaan oo ay waclada dariiqyada ku dhalaan saasay rabaan ee iyadoo qamre ka dheerto dariiqa taalan loogu yimaado intaasay rabaan ayagu intaasay rabaan sharaftu lama rabaan dulliyay la rabaan dimuqraadiyiintu muttafaqun calayh walafdu lilbukhaariy walimuslimin waxaa u sugnaaday nabigu wuxuu yidhi fain istamtacta bihaa haddaad ku raaxaysato istamtacta bihaa waad ku raaxaysane walxaal bihaa gabadha ciwajin qallooc ku jirto baad haysato iyadoo qalloocanaad haysane wain dahabta haddaad tagto tuqiimuha xaalaad toosaydoo dariiqa mustaqiimkaa ku ridaydo kasartaha waa jebinay wa kasruhaa jebindeeduna dalaaquha waa inaad furay marka haddaad u sabri diiddo oo aad istira dariiqa cagta u saaro ku qasab qasab waxaa reerka burbura ee ma dhacaydo waxaad sheegayda ma dhacaydo marka hadigaas nebi moxamed sal allahu cala waslm wax ka wanaagsan iyo wax la mid ah midna ma jiro wa can jaabirin radi allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahayn maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam fii qaswatin dullaan nabiga dullaanaan u raacnay dullaankaasuna wuxuu ahaa qaswadii oo tabuuq ayuu ahaa qaswatu tabuuq ay ahayd marka waa lagu maqnaa muddo dheeraa lagu maqnaayo konton casho meelahaas ayaa lagu maqnaa kunnaa waxaan ahayn maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam fii qaswati dulaan falamaa qadimna almadiina markaan magaalada madiine soo galnay macnaha falamaa qaaradna wey markaan ku soo dhowaanay maan gudaha markaan soo galnay qaybta dambaa tusi falamaa qadimna almadiina madiine markaan ku soo dhowaanay dahabnaa waxaan damacnay wey dahabnaa waxaan damacnay ama dahabnaa waa tagnay linadkula si aan u galno macnaha waa damacnay weeye waxaan go'aansannay magaalada inaan galno markaan ku soo dhowaanay dahabna waa tagnay macnaha qasadna wey waan u qasadnay linadkula inaan galno magaalada waana maalin fa qaala nabi wuxuu uhi amhiruu u suga suga ha gelinina hadeere waa maalin ha gelinina xataa tadkhuluu kay tadkhuluu si aad u gashaan leylan habeen suga caawaad gelaydaan meeshiinaan deganaada yacnii nabigu leylantu wuxuu la jeeda cishaan cishaha si aad u gashaan fiidka hore maxaa marka dib loogu dhacaa magaaladii waa tan masaafiraad aheyd konton cashaad ka maqnayd gurigaagii maxay tahay sababtuu nabigu u celina waa tana cilladii likay tamtashita si ay u shallaysato ashacifatu midii basaasneed islaanta haddii ninkeedii ka maqan yahay aad inaysan shallaysan aad nadaafadda ugu dadaal aad isku qurxinaa dhici karta oo marka ninkeedu la joogo gabadhu siday isku qurxido ama ay nadaafaddeed ugu dadaasho markuu ka maqan yahay uguma dadaasho marka gabadhii basaasneed ha shallaysatee ha ku degdeginina ha maqasho ciidankii waa kana waa soo gelaa nabigii saxaabadii markaas ha isdiyaarida maxaa la diida fiiri sharcadu waxay diideen waxaa la diidayaa inta dalaq u soo tiraado iyadoo basaasa ishaada ku dhacdo oo niyad jabto oo waxa weeyaan jacaylkii ninkan iyo xaaskan ka dhexay uu baabbo aa la diidaa waxaa la rabaa adoo ku faraxsan inaad u timo oo marka ishaadu ku dhacdo aad ku faraxdo taas waxay yidhahdeen culummadu waxay tusaydaa gabadhana inay xaq waajiba ku tahay inay ninkeeda isku qurxido oo ay waxa weeyaan tinteeda qurxido oo korkeeda qurxido oo dharkeeda qurxido oo carafteeda qurxido oo markuu arko uu ku farxo muuqaalkeeda iyo carafteeda uu ku farxo inay waajib ku tahay iyadan oo xuquuqda uu ku leeyahay ka mid tahay sababtaa ninkii waxaan reerkiisii looga celina gabadha ha isdiyaarida wey marka waa xuquuq lagu leeyahay wey asagana waa inuusan ku degdegin si aan ishiisu ugu dhicin gabadhiio si u fil daran oo uusan ka niyad jebin taasaa la diida watastaxida si ay tinta hoose iskaga xirto almuqiibatu gabadhii laga maqnaa waxa wey si ay timaha hoose iyo iskaga xirto gabadhii laga maqnaa muttafaqun calayh wa fii riwaayaatin اlbukhaari waxaa ku sugnaa idaa ataala axadukum qofkiin markuu dheereeyo alkiibata maqnaashada nin idin ka mida maqnaashada markuu dheereeyo oo uu safar dheer muddo ku maqnaado falaa yatruq yuusan ku soo dheelman ahlahu ehelkiisa leylan wakta leylan wakti habeen ah yuu ku soo dheelmane riwaayadan dambe laba faa'iido waa weynayda oo uu xaafidku u keeno faa'iidada koobaad waxay tahay waxa weeyaan marka lagu leeyahay ha ku soo kedinin waa goorma waa markaad safar dheer awal ku maqneen ee saakii ninkii safray caawa iska soo guuri kara riwaayaddaanu taasay fi idaa taala markuu dheereeyo axadukum qof idin ka mida alkiibata maqnaashada maxaa yeele waa markaas marka imaan karta gabadhu inay isbasaasto gabadha inay basaasto oo ay waxa weeyaan aysan isdiyaar ahayn marka imaan kartaa waa markaas macnaha kaleo riwaayaddaana tustay waa maxeen falaa yatruq ahlahu leylan xaaskiisa yuusan habeenkii ku soo guurina leyd xadiiskii horeeta maxaan ku soo ogaanay amhiluu suge xataa tadkulu leylan si aad wakti habeena u gashaan i kanuna wuxuu leeyahay yuusan habeen yaan lagu soo guurin kii horena wuxuu yidhi nabigu suge aad habeen u gashaan marka waa habeen waxa la diidayaa habeenka ma waxa la diidayaa waxay tahay ayadoon iclaan lagaa hayn inaad soo gasho iir maxaa yeelay maalinay soo dhowaadeen waa la ogaaday haddii la ogaaday habeen waad soo geli kartaa haddii lagu ogaaday inaad soo gelaydo habeen waad soo geli kartaa sidaas weeyaan laakiin marka la leeyahay habeen ha ku soo dheelmaan waa markaan lagu ogeyn inaad imaanaydo markaan lagu ogeyn inaad imaanaydo sidaas weeyaan xadiidkaas marka wuxuu tusayaa ninkii xaaskiisa ka safra ee safar dheer safra inuusan ku soo kedinin oo uusan ku soo dheelman xaaskiisa waxaana la diidayaa sidaas aan sheegnay gabadhii oon diyaar ahayn inuu yimaado laakiin culammadu waxay idhahdeen hadduu la ogaado oo maalan telefoon uu soo diray habeenka hebel ahaan diyaaradda ka soo degayaa khalaas waqti walba imaan kara habeen iyo maalin maxaa yeelay alxukmu yaduuru maca cilatii wujuudan wacadaman xukunku cilladu raaca shayga la diidaa waxay tahay gabadhii in lagu soo kediyo gabadhi iyadoon ogaynoo diyaargaroobin in lagu soo kediyo weeye waana culummadu macnaha ay nasgareeyeen ibnu abi jamra wuxuu yidhi fiihi nahyu can duruuqi lmusaafiri ahlahu calaa kille xadiidkan waxaa ku sugan diidid laysku diidayo inuu ninka musaafirka ku soo kediyo xaaskiisa min hayri taqadumin iclaamin min hayri taqadumi iclaamin minhu ayadoo ogeysiis uusan ka soo hormarin ayadoo ogeysiis uusan ka soo hormarin oo uusan soo sheegin inuu imaana waxa weeyaan xaafid ibn xajarna fatxulbaariga waa ku sheegayaa juuska sagaalaad saddex boqol iyo afartan marka waxa weeyaan marka la diidayaa waa markaan ogeysiis uusan ka soo hormarin wa can abi saciidin اlkhudri radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu calayh wasalam ina shara الnaasi dadka qofka ugu shar badan ina shara الnaasi sidaas ayaa buluuqulmaraamka ku taalla laakiin saxiixulmuslimka waxaa ku taalla inna min ashari naas min inna min ashari naas waxaana la ogsoon yahay ismu tafdiilka oo ah khayrun iyo sharun asalkooda wuxuu ah akhyar iyo ashar badanaaba lama isticmaalo luqa qaliilaa weeye in hamsada la isticmaalo isticmaalka inta taradii ka batay ilaa waxa weeyaan akhyar iyo ashar waxa weya waa ismu tafdiil waa afcal isticmaalkoodii inta batay ee hamsada la iska xadfo markaasa waxa la hahdaa khayrun shay qayr badan sharun shay shar badan marka badanaaba lama isticmaalo hamsada ilaa naadir ma ahane luqa marka yaar waayo lama isticmaalo laakiin saxiix muslimka saasaa ku taalla buluuqa sidaan ku taalla maya oo ah ina min shari naasi maaha ina min ashari naasi oo waxa weyaan minna waa la socotaa hamsana waa la socotaa ina shara naasi dadka qofka ugu shar badan marka macnuhuna waa isbedelahay ogow macnuhu isku mid maaha oo waxa weeyaan qofka dadkoo dhan ugu shar badan uu noqonaa haddii laga daayo minta haddii minta la geliyana wuxuu noqonaa ina min ashari naas dadka qofka ugu dadka ugu sharta badan waxaa ka mid keligiis maano dad ka shar badan waa jiraan ama la sharcigu laakiin waa ka mid kuwa sharta badana noqona saasaan macnahaasaana fiican maxaa yeelay dembigan dunub ka waaweynaa jirta dunub ka waaweyna jirta mideeda kale nabigu sala allahu calay wasalam dadka dadka ugu sharta badan wuxuu ku tilmaamay inay yihiin waxa weeyaan dadka markii qof saalixu dhinto qabrigiisa masaajid ka dhisa dadka kuwaas ugu shar badan ilaa waa dad jidaynaya alla qaybkiisa in la caabudo ka shaqaynaya wasiiladii alla qaybkiis caabud dad ka shaqeey waay dadka kuwaasa ugu shar badan kuwaasa ugu shar badan ina min ashari naasa dadka kuwa ugu shar badan waxaa ka mida mansilatan xagga darajada cinda allahi alla agtiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha darajada uu hel uu degayo ilaahay agtiisa maalinka qiyaamaha qofka dadka ugu shar badan waxaa ka mid a alrajulu nin yufdii gaara ilaa mraati xaaskiisa nin xaaskiisii gaaraya macnaha u galmoonaya wa tufdii ilayhi iyaduna ay gaaraydo uma yanshuru siraha kadibna sirteedii faafinaya oo waxa weeye jimaacii iyo qaabkii u dhacay iyo waxay isdhaahdeen ka sheekayna dadka uu sheegaya waxaad la moodaa inay la joogeen siday u ogaadeen marka dadka ilaahay dadka ugu shar badan kuwaasaa ka mid a akraja muslim wariyey xadiidkan waa daciif muslim saxiix muslim aan saxiixiisa ku wariyey waxa weeyaan sanadka waxaa ku jira cumar ibnu xamza cumar ibnu xamza imaam axmed wuxuu yidhi axaadiiuhu axaadiiu manaakir axaadiiisu waa axaadiis munkar imaamu nasaa'i wuxuu yidhi laysa bilqawiy ibnu cadiin sanadkiisa wuxuu uga wariyey cumaan ibnu saciid inuu yidhi yaxya ibnu maciina waxaan ku yidhi maa xaalu cumar ibnu xamza alladii rawaa can saalim markaasuu yidhi daciifun xaafidu dahabi xadiidkan laftirkiisuu ku soo arooriyey miisaanlictidaalka markaasuu yidhi kan wey waxa lagu inkiro ninkaanba cumar ibn xamse waxa lagu haystaaba waxa weeyaan cumar ibnu xamse waaba xadiidkanba marka xadiidkan dacfigaas ayaa ku jira dacfigaasaa ku jira laakiin shawaahiduu leeyahy oo xoojinayda shawaahidda waxaa ka mid ah xoojinayda xadiidka imaam axmed uu ku wariyey musnadkiisa xadiidka waa xadiidka asmaa binti yaziid asmaa binti yaziid waxay tidhi rasuulka agtiisaan joognay rag iyo dumar waa la fafadhiyey markaasaa nabigu yidhi lacalla rajulan yaquulu maa yafcalu biahlii walacalla imra'atan tukhbiru bimaa facalat maca zawjiha ma dhici kartaa in nin ka sheekeeyo wax uu xaaskiisii ku sameeyey ama islaamtu ka sheekaydo saasaa nabigu yidhi marka fa arama alqowmu markaasaa dadkii raggii aamusan shib raggii waxadla waa la waa faqultu markaasaa ii wallaahi yaa rasuul anaa hadlay ki rag iyo dumarba hadli diideen aan idhi ii haa wallaahi rasuulka ilaahayow innahunna la yaqulna wa innahum la yafcaluuna dumarkuna waa ku hadlaan oo raggooda wixii ay la mareen ay uga sheekeeyeen dumarka kale ragguna waa ku hadlaan oo waa sameeya waa dhacdaa balaayadaas markaasaa nabi uhi falaa tafcalu ha samaynina innamaa daalika maalu shaydaani taas waxay ka dhigan tahay shaydaan laqiya shaydaanatan shaydaan shaydaanad la kulmay faqashiyaha oo u galmooday waannaasu yanduruuna iyagoo dadkii fiiraay ninka xaaskiisii waxa weeyaan wixii dhex maroo galmooshaa ama qowr iyo ficiloo ku tacalluqay uga sheekeeya dadka iyo islaamta ka sheekayda waxay la mid yihiin shaydaan iyo shaydaano dariiqaas isku kora iyadoo loo jeedo marka taas maxay ku tusaydaa inuu shaygu xaaraam yahay aad u foolxun yahay maxaayl shaydaana nabigu ka cabir xadiidka hore wuxuu ka cabaray dadka kuwa ugu shar badan idan waa xaaraan ninku inuu ka sheekeeyo xaaskiisa wixii dhex maray amase islaamtu ay ka sheekaydo marka waxyaalaha jimaaca ku saabsan weeye laakiin ahlucilmigu waxay yidhahdeen hadday xaaja keento waa bannaanta xaaja hadday keento waa ay bannaan tahay oo hadda qaadiya u yeedhi markaasay dacwadayay tidhi ninkaanu waa eber wey raganimo male waa inuu ka jawaabo markaasoo kale bay markaasoo kale timaado waana dhici jirta waqtigii nabiga sal اlahu alيه waslm axaadiidta صaxiixa tusa xadiiska bukhaari muslimaa ka mid a islaamtii rifaaca rifaaca soo furay waxaa guursaday cabdiraxmaan ibnu zubayr alquradi markuu guursaday nabiga u sheegto waxay tihi ninkan waxa weya xibintiisa tarankiisa ama dekerkiisa maradaydaas farieedu la mid maradaas fari wax ma dhaamo markaasuu asaguna ka jawaabiyo kadabad beenay iga sheegaydaa wallaahi yaa rasuul allah inii la anfuduhaa nafd aladiin maya beenay iga sheegaydaa wallaahi sida maqaarka loo dhaqdhaqaajiya u dhaqdhaqaajiya markaasuu marka xadiidkan waa xadiid saxiixa marka waa ka jawaabi soo ma jeeda waa ka jawaabi marka haddii marka la dacweeyo waa bannaana ilaa markaasoo kale inta uun daruurada markaas bis maahan iska hadal laftigeeda markaas wakadalika nabiga sala allahu calayh wasalam abu alxa iyo umu sulaym markii wiilku ka saqiiray subaxdii waa weyddiiyey acarastum leyla xalam ma aroosteen uu yidhi macnaha xalam isku galmooteen wey markaasuu abu dalxa yidhi nacam markaasaa nabigu yidhi allahuma baarik allahuma fii leylati ilaah aaw u barakay xalay camalkoodii ahaa ilaah u barakay ilahi waa u barakeeyey wiilay dhaleen wiilkiina waxa weya quraac u dhalay sagaal may ahayd adu caruur badanoo quraacu dhala qur-aanka taha wiilkiina marka adugu marka haddii uun amase la weydiiyo mas'ala ku xidhanto amase waxa weeyaan ay dacwo tagto waa u bannaan laakiin si kale maya si kale maya wa can xakiim ibni mucaawiya can abiihi qaal qultu waxaan idhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow maa xaqu zawjati axadina qof niga naga mid ah xaaskiisa xaqeedu muxuu yahay calay ay ku leedahay zawj waa xaaskii ta kuma lama socotu fiirso sidaas weeye sida qur-aankan ku sugan axaadiistan u badan zawj aa laleeyahay xaaska marka laga sheekaynaa xaaska marka laga sheekaynaya zawju aa laleeyahay zawjatu ta lagu dari maaha qur-aanka fiiri nabi aadam iyo xawa marka ilahay la hadlayay uskun anta wa zawjuka wa zawjuka axaadiistana saasay u badan tahay mar mar dhifoo ta'da lagu daraana waa jirtaa xadiiskii ahlu jannaha waxa weeyaan ninka ahlu jannaha xaasaskiisa ka hadlaayay likulli rajulin minhum zawjataani marka ta'a lagu daray markaas zawjataani laakiin marka faraa'id la joogo iyo dhaxal ta'da lagama tago zawjatun iyo zawjun aa la yidhahda si loo kala farqiyo qof walba xaqa u leeyahy mar haddii faraa'id la joogo zawjatun aad leeda iyo zawjun labadooda waa kala saare ila isku nasiib ma ahayn marka laakiin mararka kaleeto badanaba ta'da laguma daro marmar dhifan oo lagu darayna waanaga sheegno xadiiskii oo ka hadlaya gabdhaha xurumcinta maa xaqu zawji axadina nin naga mida xaaskiisa xaqa ay ku leedahay maxay tahay caleyh korkiisa qaala nabi hore tutcimuha waa inaad quudido idaa akalta markaad wax cunaydo wa taksuha waa inaad dhar u gaddo idagtasayta markaad dhar qaadato xaqa kow ay islaamtu ninkeeda ku leedahay waxa weeyaan waa in uu markuu cunto cunaayana cunto siiyo markuu dhar qaadana dhar siiyo waa xaaraan inuu asna cunto iska cuno iyadoon ay gaajooto waa ulmi waa ulmi oo raggaa maqaayadooda iska cuna guriyo oo eberti waxba oolin waa ulmi iyo xaaraan wey iyo fasaad wey marka sidaad wax u cunaydo waa inaad sida waxaana lagu miisaamaana waa curfiga waa curfiga wax lagu miisaama cuntada waxa weeyaan fuqaara gobol waa sheegaan maalintii ninka dhexdhexaadka madaal iyo badra laga rabaa nin hal madaala laga rabaa waxa weyn taas culummadu waxay yidhahdeen sida sawaabka waxay tahay miisaan waxaa ah siduu ilaah uu yidhi wacaashiruhuna bilmacruuf kula dhaqma dumarka sida wanaaggaahoo la yaqaan waxaa la rabaa haddaad faqiir tahay fuqarada kula midkaa biilkay bixiyaan oo kale bixi haddaad dhexdhexaad tahay ragga dhexdhexaadkaa wan wanaagsan maaha in bakhiila laga qiyaasa maa ragga wan wanaagsanoo dhexdhexaadkaa biilkay bixiyaana ku waajiba haddaad obarkaaga joogo haddaad qani tahay aqniyada baadkaaga joogto biilka bixiyaana waajib kuwa marka labada ninoo isku meel degan isku biil waajib maa isku biil waajib kuma aha waxa weeyaan waxaa la rabaa curfigaasaa la fiilina dadka wan wanaagsana meeshaas degan sida ay wax u dhaqdaan inaad wax u dhaqataa lagaa rabaa xadiidkana sidaasuu tusaa imaam muslim saxiixiisa ku wariyey walahunna calaykum risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf dumarku waxay idinku leeyihiin biilkooda iyo dharkooda si wanaaggeeda la yaqaan marka dharkuna sidaasoo kale weeye ma bannaana inaad intaasoo labis kala bedelato ayadana mid ku dhididto ay ku qallasho ma bannaana ee dhar markaad gadataan waa inaad u gaddo ayada markaad gadato u gad ayada haddaad hadda ayada u roonaatana sharaf iyo waxa weeyaan dee fadli dheeraada wey oo ilaa adaa maamulkaagan iska leh hantidaade adaa iska leh marka waa noocaas walaa tadrib ilweja wejigana ha ka dil wejiga wax ugama dhifa karti wejiga waa meesha quruxdu isugu timaado waxaa dhici karta nabar uga dhaco weligeed ka hari maa hadduu wejigaas nabar yar xagatin ay ku yeelato weligeed waa ka muuqana foolxumo wey ankaari tan kaleeto dareemayaalka ugu badanoo wejigay ku yaaleen dhedhankii meesha wax laga dhedhamiya waa wejigay ku taallaa waa carabka meesha wax laga uriya waa sankay ku taallaa meesha wax laga arkaa indhihii wejigay ku yaallaan dhegihi waa la daris afar dareemayaalka ugu qaalisana ku taalla wejiga waxaa dhici karta jug yarood sida in wax weyn dareemayaalka mid ka midu baaboo waa arrin khatara welidaadkaas daraaddeeda iska daa dadka in wejiga laga dilo carruurta aad dhashay macallinka carruurta aad u tahay xaaskaaga midna ma bannaana xataa xoolaha wejiga lagama sumadi karo oo nabiga sal اlahu ala sl xadii saxi muslimka min xadiidi jaabir nahaa rasuulu llaahi sal اllahu calayh wasalam can idarbi fi lwejhi nebi maxamed waa diiday wejiga in wax laga garaaco qofna lama ogolo qof la ogolay wejiga inaad ka disha male wa can ilwasmi fi lwejhi wuxuu kaloo nebigu diiday xoolaha in laga sumadoo laga calaamaday wejiga de gaal aad dilayda wejiga oo ku dhifan isaga waaba la dilaya mo dareemayaalku hatan hadday rabaan isaga dhawaaba laga taqlusi rabaa laakiin waxaa laga hadlaaya qof la canaananaayo carruurtaad dhashay ardagaagii xaaskaagii xaaraan qadcana weeye wejiga inugu dhiftaa walaa tadrib ilweja wejiga ha ka garaacin walaa tuqabix ilaahay ku doori ha dhihin walaa tuqabix ha dhihin qadbaxak illaahu ama qabax allaahu wejhaka ha dhihin nacalada kugu dhacday wax qurunka ha kula hadlaysa xumaan ha ku habaarin walaa tahjur ha ka haajirin ilaa fi lbeyti guriga dhexdiisa maahane ha ka haajirin ilaa guriga dhexdiisa maahane horta marka hore waa inaadan ka haajirin asalku ilaa waa dulmi ayadoon waxbiin haddaad ka haajirto laakiin hadday iyadu dhib la timaad oo dhibkaas ay la timid ay markaas ku mudato in laga hijroodo waa kuu banaantahay laakiin guriga dhexdiisa ha ka tegin waxaa sariirta dhinac uga soo sexo sii jeeso haddaa rabto taa rabtana waxa wey qolka dhexdiisa joodan iska dhigo ama salligaaga dhigo laakiin ha ka teginoo guriga ha ka bixi xadiidkan sidaasuu leeyahay marka waxa weyn hijradana qur-aankana saasaa laga fahmay oo rabbulcaalamiin wuxuu yidhi wallaatii takhaafuuna nujuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhunna ilah wuxuu yidhi subxaana dumarka aad ka cabsataan maqaalifannimadooda dib maqaalifannimo aad ka dareentaan faciduuhunna waxa ugu horreeya lagu daweeyaa waa inaad wax u sheegto iska daa wax xuquuq alla isku leeyahay ilaahay inaad ka cabsataa la rabaa waxaanu reerkay naga fasaadinayaan ilaahay weynaayaa kuugu cadhoona ilaahay ka cabso faciduuhunna wacdiga ugu horreeya kuma garaacidu kuma uma horraydo canaan uma horraydo caayidu uma horraydo wacdi haddaysan taas wax ku qaadan wahjuruuhunna fi lmadaajic jiifka uga hijrooda oo waxa weeyaan sariirta dhinac uga seexo sii jeeso amase qolka dhinac ka seexdo waa derajada labaad haddii derajadaas wax ku xallismi waayaan wadribuuhunna garaac darbigaasna waa darban hayra mubarixin lama ogola inaad jebido laf ka jebido inaad dhiig ka keento inay bararto lama ogolo bahal ahlu cilmiga gobolkooda waxay yidhahdaan cadaygo kalead ku dhufanaya leedahay wax liitaatoo la garaacada istaa hesha amase imaamadda faraqiedoo kale aa leedahay garaacidaa istaa hesha macnaha waxa weeyaan wax li waxaad astaahishaa in lagu dilo waa camal oo macnaha in qiimo ma lihid maxaa yeele waa xumaantaanaad samayd macnaha intaasaa la tusaahe dil kaleeta meeshii malaha oo la garaacayo lafaa la jabinaayo dhiig lagama keeni karo waxa weeyaan lama bararaan bararinaayo lama ogola waxa weeyaan waa wax dhibaataah darbi aan keenin darban hayra mubarixin waa darbi aan shadiid ahayn marka waa noocaas laakiin mas'aladaas oo ah guriga meel aan ahayn loogama hijroo karo masaladaas xoogaa xadiid kaleetaa ka hor imaana xadiidkaas waa xadiidka anas ibnu maalik ee imaamu albukhaari saxiixiisa uu ku wariyey markuu fasiraya ilaahay qowlkiisa alrijaalu qawaamuuna cala annisaa xadiidkaas wuxuu leeyahay in ana nabiya sala allahu calayh wasalam aalaa min nisaa'ihi nabiga dumarkiisuu ka dhaartay shahran waqacadda fii mashruubatin lahu hal birhu ka dhaartay wuxuuna fadhiistay qol oo asaguu iska lahaa ka dhex baxay marka qoluu sar xadiidkaas marka wuxuu tusaa in waxa weeye ay bannaan tahay inuu ninku ku hijroo karo guriga ka bixi karo culummadu marka waa isku khilaafeen see loo jamcinaa labadaas xadiid see loo jamcinaa culimmada gobol waxay yidhaahdeen xadiidka canas ee bukhaari uu wariyey xadiidkaasaa raajaxsan kaasaana ka xoog badan mid xadiidka baabkeenna xadiidkan baabkeenna waxa weeyaan oo xakiim ibnu mucaawiya mucaawiya ibnu xayda weeye kaasaa ka xoog badan a'immada saas ku tagtoo dooratoo rajaxday xadiidkaasna waxaa ka mida imaamu bukhaari oo markuu sheegay xadiidka wuxuu yidhi xadiidka mucaawiya ibnu xayda uu wuxuu yidhi mucallaqahaan u sheega asagu sanadahaan uma warine uu wuxuu yidhi alwalu asaxu xadiidka hore oo sheegaya guriga in laga bixi karo aa saxiixsan xagga sanadka oo sixo badan kaasaa sixo badan saasku doorta marka imaamu bukhaari isagu wuxuu maray in guriga laga bixi karo oo waxa weyaan jiifka looga tegi karo jiifka looga tegi karo oo marka la leeyaha wahjiruuna filmadaajici jiifkaad la jiifsaydeen ka taga wey uu leey ee guriga dhexdiisa jooga maaha jiifkaad la jiifsaydeen ka taga qol kale iska seexda sidaasuu leeyahay xadiidkaasaana raajix uu leeyahay nebi maxamedana ka tegey oo gurigii ka baxay oo qol kale seexda a'immada gobol sida ibnulmunayir wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar siduu uga ka soo guuriyey wuxuu yidhi xadiidkan xadiidkan oo leh walaa tahjur ilaa fi lbeyti guriga dhexdiisa meel aan ahayn hawga hijroon wuxuu leeyahay xasriga uu sheegayo guriga ku koobayo intaasu waa hayru macmuulin intaasu maqsuud ma ahan waxa weyn haddaad rabtana guriga dhexdiisaad uga hijroonay haddaad rabtana guriga waa ka bixi oo labadaba waa bannaan xasrigaasaan hayru macmuula waa sida uu doortay ibnulmunayir xaafid ibnu xajar isagu wuxuu yidhi wlxaqu ana dalika yakhtalifu biikhtilaafi alaxwaal sida xaqa waxay tahay axwaashu waa iskhilaafsanta waa iskhilaafsanta oo waxay tahay farubamaa kaana alhijraanu fi lbeyti ashadda min alhijraani fii kayriha wa bilcagsi waxaad dhici kartaa inaad guriga inta joogto sariirta sii jeesataa inay uga adag tahay inaad tagto marna waxaa dhici karta cagsi inay noqoto tegiddu ay ku dhib badan tahay hadba sidii markaas islaaxu ku imaanayo waa marka marka labadiinaba bannaanta sidaasna weeye iyadoo labada xadiis lagu camal fali karaa mid lama qabo marka waa in labadiiba bannaan tahay hadba midkii markaas islaaxu ku imaanayo kaasaadna maraydaa labaduna laba xadiid oo sugan weeye xadiidka rawaahu axmeda wariye waa abu daawuuda wاnasaa-iy wabnu maaja wacalaqa اlbukhaari bukhaarina waa isagoo mucallaqu wariyey bacdahu gobol ka mida sanadkiisa ma sheegin waصaxaahu ibnu xibaan ayaa saxiix yeelay walxaakimna waa saxiix yeelay xaafid dahabina waa ku waafaqay sheekh naasiudiin albanina wuxuu ku saxiix yeelay irwaa اlkhaliilka samiir ibnu amiir azuhayrina waa saxiix yeelay waa xadiis saxiix waa xadiis saxiixa axkaam badan oo iyo wada dhaqankii reerka wax ka badanna wax badanoo ka midana xadiisku waa caddaynaya waa caddaynaya وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كانت اليهود يهود وحيها تقول مثل هذا إذا أتى الرجل نينكو هدو أقلموضو إمرأته وحاسكيسة نينكو هدو حاسكيس أقلموضو من دورها قدالنا وكسومر فيه ما هم في دورها المبهن من دورها قدال وقلموضو معناها قدال وكحك صدي في قبورها لكن قبولك وقلموضو آه سأقول قدال كحكا وقبولك وقلموضي ومكانك صحبة هاي وشرعك هاي وقلموضي hadduu saas ninku yeelo kaanal waladu caruurka dhashaa axwala weelsu noqahayeeda aduu ninku xaaskiisa gadaal ka maro oo isagoo gadaal ka jira uu makaankii sharciga ah uga galmoodo saas cunug ku calool galo hadhow cunugu weershu noqona oo waxa weeyaan inuu meel kale firan u malayna waa ku fiirina waa kuu jeedaa saas wey bis arrintaas marka yahuuddu ku hadashoo beentaa a aayad beenaydaa soo degtay fa nasalad waxaa soo degtay nisaa'ukum dumarkiinna xarun beer weeye beertaasoo lakum idinka idiin sugnaatay faatuu u tago u galmooda xarfakum beertiinna annaa shitum kayfa shitum saad rabtaan hadday idinka sii jeedaan haddayna ku soo jeedaan hadday jiifaan hadday taag qaab alla qaabkaad idinku rabtaan ugu galmooda laakiin shardi waxa ah makaanku inuu yahay makaanka qubulka oo ilmuhu ku beermaayeen intaasaa shardi intaasaa shardi muttafaqun caleyh walafdi lmuslim marka xadiidkan wuxuu caddaynaya ninka xaaskiisa waa u xalaal inuu u galmoodo qaab alla qaabku isagu rabo mar haddii makaanka uga galmoona uu qubulka yaho meesha ilmuhu ku beerimaayay uu yahay waxa weeyaan hadday ku soo jeeda hadday ka sii jeeda hadday jiifto hadday taaganta waa iskugu mid kaliya marka waxa weeyaan waa inuu makaanku makaanka sharcigaya xadiidku wuxuu caddaynaya yahuudda been abuurkooda waxyaalaha xunka ah oo yahuuddu sheegayda laguma kalsoonaan karo fiir hadde waa dad ahlukitaaba cilmiga loo malaynaayey masaladaas marka masalo weyn waay waxaad moodahay qofkii marka aan ogeyn inay kitaabihii hore ku hayaan marka qisaska israa'iiliyaadka laguma wada kalsoonaado laguma wada kalsoonaa hadda niman dhama ahlu kitaaba warkaas sheegay kadaabi inay yihiin oon diintoona ay isku olinaana cad markaas ahay marka waa been abuuriyadooday ka mid وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم هدي قف إن كمت أه idaa araada markuu doono an yaatiya inuu u galmoodo ahlahu xaaskiisa marka uu rabo inuu u galmoodo qaala hadduu yidhaahdo waxa weya saacadda uu doonaayo inuu u galmoodo waa saacadda waxay yidhahdeen goormuu adkaantaan akrina waa intuusan cawradiisa bannayn ay yidhaahdeen fuqahada gobolkooda marka saacadda uu rabo in dharka iska baadoon markaasoo kale waay oo uu rabo oo ay ku soo dhacdo camalkan hadduu yidhaahdo qofkaasu bismillaah ilaahay magaciisaan ugu galmoonaa allaahumma allow jannibnaa aniga iyo xaaskayga naga dheeree ashaydaana shaydaan wa jannibi shaydaana ilaahow shaydaankana ka dheeree maa rasaqtanaa carruurka aad nagu risaaqdo iyo jimaaca aad nagu risaaqdo labadaba carruurka kaliya maaha wax lagugu risaaqo carruurkiina waa soo gelaya istimtaaciinina waa soo gelaya fa innahu shaaniye in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa dhexdooda waladun carruur fii daalika galmooshadaas haddii carruur ka dhasho lam yadurahu shaydaanu shaydaan dhibi maa abadan weligiis muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu caddaynaa ducadaasu inay sunno tahay oo la rabo marka uu doonaayo insaanku inuu galmoodo inuu ku dadaalo usan iska halmaamin shaydaanku waa u gambaya waa ku dadaalaa saacad kasta inuu wax fasaadiyo rabo waa inaadan fursad iska siin marka fursad waa inaadan siin si aad u ilaalido adiga naftaada xaaskaaga aruurkii carruurkaaga si aad shaydaanka uga ilaalido inaad ducadaas akrido waa inaad ducadaas akrido culimmadu waxay isku khilaafeen shaydaan ma dhibo dhibkaas laga anfiyey waa dhibkee laftigu waa caam dhibkii diiniga ahaa diin ahaan inuusan carruurka sadha u baadiyeyn miya mase waa dhibkii badan yahay inuusan waalidoo caqliga ka tuurin waa kee alqaadi ciyaad wuxuu yidhi qof culummada ka mida m ma jiro oo yidhi xadiidku cumuumka lagu xambaaraaho kastoo lafdigu caam yahay haddana hal nin oo culummada muslimiinta ka mida cumuumka ku xambaaray ma jiro oo yidhi haddii adkaartaas la haqiyo weligiis cunugaas jinnina adduunka ku dhicin ma hal marana macaasi la imaama maxaa yeele haddii cumuumka lagu xambaara xaa ka dhalana inuu macsuum noqdo carruur waa carruur macsuumiina inay dhashaan macsuumna nabiga bisa ah sooma marka cumuumka saasaa loogu xambaari waay haddaba maxaa la leeyay marka culimmada gabal waxay yidhaahdeen dhibka laga hadlayaa waa dhibka jirka carruurkaas jinni kaaga dhicima maskaxdiisa jirkiisa jinni ma taaba karo carruur isagoo xirsi xidhan dhashay wey khalaas amaa diintiisa dadkaasu ka mid inuu hanuuna waa dhacdo inuu lumaana waa dhacdo ibnu daqiiq ulciid saasku doorta waa qowl ahlcilmiga gabalna waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa shaydaanku ku sallidmi ma oo inta ku sallidmo gaal kama dhigi karo ma ka dhigi karo oo waxaan cunugan maadaama uu xirsi xihan yahay hadduu taabto oo qalad ku dhaco waa toobad keena horu ka toobad keena xal cunug xirsi u xihan yahay wey oo ilaasho qaladaa ka dhaca waa toobad keena waa ku dheganaana shaydaanku ma awoodo inuuta ku sallidmo uu diinta ka saaro ma awoodo sida ilaahay uu yidhi ina aladiina taqow dadka alla ka baqa idaa masahum daa'ifun min ashaydaan shaydaan wareegaya hadduu taabto tadakaruu allay soo xasuustaan faidahum muslim isla markiiba inay arkaayaan moodo marka hadduu qalad ka dhaco waa soo laabana hadduu qalad ka dhaco waa soo laabana waana sida macnaha uu aad ugu iishay xaggiisa asheekh ibnu baas raximah اllah macaani kale culmo kaloo sheegtana waa jira waa jira وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وxuu yidhi إdaa daca rajul ninku hadduu u yeero imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashi gogoshiisa hadduu u yeero macnaha qalmoosho hadduu ka dalbado wey jimaac hadduu ka dalbado saasaa loola jeeda sida xadiiku ku soo aror alwaladu lilfiraashi oo kale idaa daca rajulu ninku markuu u yeerto imra'atahu xaaskiisa ilaa firaashi gogoshiisa oo faabad ay diido an tajiica inay u timaaddo lacanat hal malaa'ikatu malaa'igtaa lacnadeed malaa'igtaa le nacdadu kugu dhacday malaa'igtaa lacnadeed xataa tusbixa ilaa ay ka waabaraysato xadiidkan wuxuu tusayaa islaanta ninkeeda hadduu dalbado jimaac ka dalbado inay isku diidaa inay xaaraan tahay weliba min kabaa'ir dunuubna ay ka mid tahay xayla lacnadu waa calaamadaha lagu garto kabaa'irta marka waa dembi weyn oo kabiire ah haddaan cudurdaar sharcigu jirin cudurdaar sharci hadduu jiro oo xanuunsan yahay maala oo xanuunsan tahay maalan cudurdaar sharci hadduu jiro haddii ay xayd qabtana wuxuu yidhi cabdullahi ibnu saalax alfawsan walaysa alxaydu bicudrin fi limtinaac inay u timaado xaydku cudurdaar u noqon maa laakiin galmoosho hadduu yidhaahdo markaas waa xaaraan mana bannaano inay ka yeesha laakiin jirkeeda inta kaleeto ayuu ku istimtaaci karaa marka gobasha waa inay timaaddo ilaa istimtaac xaqu ugu leeyahay iyadoo xayd qabteen laakiin galmoosho waa inaysan ka aqbalin ilaa waa xaaraan iyadana uma bannaana isna uma bannaana inay ku addeecdaana uma bannaana calaa kulli xaal haddii aysan cudurdaar lahayn ma bannaana waana ka xaaraan inay ka diinto lacanat hal malaa'igta malaa'igta lacnada culummada gabala xadiiskaas waxay u daliishadeen in qof mucayana la lacnadi karo qof mucayana hebelaa dembi galay nacaladu kugu dhacday hebelow in la dhihi karo xadiiskan u daliishadeen maxaa gabar kasta oo ninkeeda isku diida cudurdaar la'aan malaa'igta waa nacnaday qofkaas gabadhaasay lacnaday waana sida uu doortay masaladaas masala dee dhinacna waa layskaga waafaqsanya dhinacna khilaafay ka leedahay gaalada in guud ahaan la lacnado oo laydhaa naclada ku dhacdo gaalada jumlatan laa khilaafa uu yidhi cabdullah ibn salix alfawsan wax khilaafa male waa ijmaac weyn wakadalika ahlu macaasida in la naclado ayadana khilaaf male inay bannaanta sida in la yidhahdo dadka daroogaystaeyaalka naclado ha ku dhaco waa bannaanta khilaaf male in la yidhahdo dadka ribada cuna naclado ha ku dhaco in la yidhahdo nimanka dumarka isku ekaysiya naclado ha ku dhaco in la yidhahdo dumarka ragga isku ekaysiiya dumar maaragtay salaawiilsita suwaaliya shaatisita nacaladu ha ku dhacdo waa nacalqabayaal naag sunweliya shaatiseeta nacaladu kugu dhacdo waa nacalqabto wey marka sidaas ayada waa bannaanta in sidaas guud loo naclado sidaas guud in loo naclado waa bannaanta wax khilaafna male khilaafku wuxuu ku jiraa hebelo caasiya oo maalan dunuubtii sharcigu ku lacnaday samaynaayo hebel hebel nacladu kugu dhacda ma la dhihi kara imaam nawowi haahu yidhi waana sidaas saxiix raajixa waana kale xadiidkii waxaa kaleo la mid ah nabiga sal اlahu alay waslm waxaa lala soo maray dameer wejiga laga sumaday wejiga sumad looga dhigay macnaha waa laga calaamadeeyey markaasaa nabigu yidhi lacana allahu aladii wasama nacalad allaha ku rido ninkii wejiga ka sumaday maana hebel hebel hadde hebel mucayana wey sooma jeedo imaam nawowi taasuu doortay culummo kalena waxay doorteen maya waa ju waa mujmal waxaa la leeyahay dadka saas samay nacdada ku dhacdo ama hebeloo mucayana inuu toobad keenaa dhacdo la nacdadi ma waana sida uu doortay shekh ulislam ibn taymiya cabdallah ibn saalixna qowlkan dambu rajaxaya kana wuxuu uga jawaabayaa malaa'igta nacdad annagii malaa'igta isku takliif ma nihin malaa'igta waxaa dhici karta wax loo baneeyey annaga aan naloo bannayn inay jirto saasaa dhici karta marka malaa'igta isku takaliif ma nihin hadday gabadhu ninkeeda isku diido malaa'igtaa nacladayda ilaa ay ka waaberisato riwaayadan waxay leedahay ilaa ay ka waaberisato muttafaqun calayh marka waxaad moodaa marka waagu beriyo in naclada ay ka joojaydo laakiin riwaayadda soo socotaa caddaynayda oo ka sii caddaan badan walafdu lilbukhaari walimuslim waxaa u sugnaaday kaana wuxuu noqonaa alladii allaha fi samaa'i kor ku sugan ilaaha samada ku sugan wuxuu noqonaa saaqidan calayha mid u caraysan xataa yardaa canha ilaa uu ninku raalli ka noqdo ka riwaayadaana caddaynayda waana sababka u keenay waxa weeyaan waxay joog dembigu ka joogaya oo nacladdu ka joogayda waa markuu ninku raalli ka noqdo xadiidka horena riwaayadan dhayda xataa tusbixana sida khaalibka badan haddii ilaa waagu ka barya waa laqan waa laqan waa waxa weeyaan waa la heshiina marka waa sida khaalibka waa berigii in la heshiiyo amase ka hor la heshiiyo welidaa sidaas daraaddeeda riwaayad kaleetay ku sugan tahay oo saxiixaynka ah xataa tarjica ilaa ay ninkeeda usoo laabato oo uu raalli ka noqdo ilaa ay u soo laabato malaa'igtu waa lacnaday marka riwaayaddaasaa caddaynayda xataa tarjica oo saxiixaynka tan kale riwaayada muslimka waxaa ku sugan fa baata qadbaana calayha malaa'igtu markay lacnadee waa markay isku jiido isku diiddo haddii ninku u caroodo hadduu iska sabro xaqan isagaa leh oo idhaha war waa iska maskiin iska da ilaahay rabbi ha u qaban uu iska leeyahy waa baar ilaahu ha u qaban uu leeyahy malaa'igtu lacnada mi xayl xaqan isagaa lahaa maadaama uusan caraysnayn khalaas malaa'igtu naclada mi riwaayadda saxiix muslimkay ku sugan tahay fa baata qadbaana calayha marka malaa'igtu lacnadayda waa markuu ninku baryo isagoo caraysan ee hadduusan caraysanin nin iska baarino sabar badan iska noqdo iska sabro oo yidhahda ilaahay uma qabto malaa'igtu lacnadi mi ila waa xaq uu isagu leeyahay waa xaq uu leeyahay marka waa nooca وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي نبي صلى الله عليه وسلم لعن ولعنضي الواصلة إسلام تحريرية تنتيد وتنكا تحريرية أما إسلام تن تنكو حريرية وأن علقه tintaas ama teeda ha ahaato ama tin gabar kale ha ahaato tintaa gaaban markaasa inta soo qabtay tin kale ku xidhay si gabar tima dheer loogu maleeyo nabigu waa naclad gabadha timaha isku xidhta timahaas ama tinteeday tin kale ku xidhe ama gabdhahay u shaqaydaao timaha tin ugu xidhta waasiladu waa midaas walmustawsilata midda dalbata in tinta tin loogu xidhana nabigu waa naclad nabigu waa nacladay oo waa naclaqabtuu yidhi nacladu ha ku dhacdo naxariistana allah ka fogey midda dalbato tiraa tinta iga gaabane tin kalea la iigu xidho khiyaano weeye waana tadliis hadhow qofku wuxuu moodaa in tintu dheerta mana dheera marka waa nacalqabto burukaatada waa la mid ay yihahdeen culammadu maxaa le tinay u egta burukada waa la mid in waxa wayaan ay buruka soo saarato ciyaalsiyada wiilashaaba iska saarta waa nacalqabayaal ilaa naagu waa asagu u ekaana soo maa ebr waa walwaashimata middaa isdurtana nabigu waa naclada waashimada waxa weeyaan cirbaday qaadanay meela meela iskaga mude markaasay kuxle ku shubay markaasay bar noqay meesha ama gaduud ama madow intaasay ka rabta waa nacalqabta makhluuq ilaahay abuurisiisii bedele waxaa weyaan ama wejigoo kale u badan yahay ku sameeyaan qaar waxay sameeyaan magacay rabaan ay iskula qorayaan daldaloodintaasa aa laga dhigaa xuruuf kaasaa magac la rabo aa lagu qoray waxbaa lagu dhibdhibcinaa marka weliged ka fuqime waa xaaraan cabdallah ibn saalix wuxuu waajib waxaa ku ah inay suuliyo hadhow qofkii waxaas qoray waajibay ku tahay inuu suuliyo oo uu meeshii ka fujiyo si u fujaa isagaa laga rabo ila isagaa beleda ka shaqeeyey marka waa noocaas waa waajib wayalzamu izaalatu lwashmi uu leeyahy bilcilaaji waajib waxaa in la suuliyo durduridii wa in lam yakun wain lam yakun ila biljari hadduu rabo qalliin ha u baho waa inuu dhakhtar inta tagto isqalsho qofkaas isagaa awal balaayada isku sameeyey haday rabto qalliin ha u baho hadduusan ka hadduu ka cabsan naftu inay dhacdo ama xibintu go'do ama waxa weeyaan uu is yidhahda un dhibaato weyna kugu dhacayda markaas waajib kuma ahan wey dhibaato weyn haddaysan ahayn marka markaasoo kale toobad kale sidiisa caadi iskaga toobadkeena ilahay unu calaacalaa calaa kulliha nabigu waa nacaladay walwaashimata midda jirkeeda durdurta waxa weyn meelay cirbada lagu muda dhiigu markuu ka yimaadaa kuxli lagu shubaa bis lagu siinaa baray noqonay marka waa arkayda dad oo meelahan uga qoran yihiin waa waxaas weeye walmustanshibata midda dalbato tira ii duhna nabi waa nacay waa midda dalbayd oo leh dufrinka lagu sameeyo meesha laga duh muttafaqun calayh وعن جدامة بنت وهب وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت وحي تري جدامة بنت وهب حضرت رسول الله رسولك الله نوين صلى الله عليه وسلم في أناس مع أناس ضد أنا الله صعودا والحال هو رسولك يقول أوليه لقد هممت وحن ضمعي أن أنهى إن الريبا عن الغيلة غيلة غيلة وحا لا إله منك حاسكي سيئن أقل مضى أيضا أروف نوشيد غيلة واساس أيضا حاسكي أروف نوشيد إن أقل مضى taasa la yidhahdaa inaan reebaan damcaybu nabigu laqad hamamtu waxaan damcay an anhaa inaan reebo can ilkiilati fa nadartu waa fiiriyey fi ruumi reer ruumaan fiiriyey dowladdii reer yurub wa farisaan fiiriyey dowladdii oo faris faidaa isla markiiba hum ayagu yuqiiluuna awlaadam carruurtooda waxa weyn kiilada waa ku sameeyaanoo carruurtoo naaska nuugayda ay u galmoodaan dumarkooda falaa yaduru daalika arrinkaasuna ma dhibo awlaadam galmooshadii oo isxaaskii loo galmoodayna cunugii ay nuujayna waxba kama dhibo falaa yaduru ma dhibo daalika galmooshadaasu awlaadan carruurtooda shay-an waxba kama dhibo marka markaasa uu iska daayay nabigu markaasuu nabigu iska daayay oo ma reebin marka uma sa'aluuhu way weydiiyeen can alcasli casliga nooga warramay yidhahda casliga waa maxay casliga waxa weeye ninka xaaskiisa inta u galmoodo markuu is yidhahda biyihiiyaa kaa soo baxahu bannaanka biyaha ku daadina wuxuu isleeya islaamtu ay uurkaa yeela azli saasaa la yidhahda markii biyihi inay soo baxayn u aamino uu bannaanka ku daadina nabigaa la weydiiyey faqaala rasul lah wuxuu uhi sala allahu calay wasalam dalika alwad'u alkhafiyu waa nolol duug qarsoon nolol duug qarsoon wey rawahu muslima weriye nolol duug waida almaw'uudatu su'ilat biayi dembin qutilat waxa weeyaan gaaladii hore gabdhahaasoo ma nolol duugi jirin casligaanuna waa nolol duug macnaha gaalku laba shay uu samay jirin niyadda inuu sidhado inuu gaandil iyo inuu ficilkii sameeyo dilo midkan biyaha bannaanku ku daadina ficil ma samayn qof ma dilin laakiin niyadii wuxuu ka oonsaday yaan caruur dhalan marka waa nololduug qarsoon wey nololduug qarsoon xadiidkan wuxuu tusaa oo loo deliishadaa ninka inay u bannaan tahay xaaskiisoo carruur oo nuujayda inuu u galmado ama iyadoo uur lena waa la mid marka wax dhibaataan carruurta ku keeni maydo wuxuu kale xadiidkaanu tusaa waxyaalaha dabiicigaa oo tajrubada lagu ogaado cilmiga tajaarubta gaalada in laga qaadan karo xayla nabiga xukunkan fiirha wuxuu yidhi reer rum iyo reer farisaan arkay hiiladii ay samaynayaan carruurtiina waxba ka dhilme annagoo iska daaya marka dadka waa u fasax carabta xooga aad arrintaas ugu adkeedo dhihi jira carruurtay dhibaato weyn ku keenay carruurtay dhibaato weyn ku keenay dhihi jira wixii carabta una qalataa caddaatay marka marka cilmiga tajrubiga gaalada waa laga qaadan karaa waa laga qaadan karaa calaa xada iyaga laftirkooda weligeed aamin lagama xoogaa in laga digtoonaado marmaray bala dhex geliyaan marka waa nooca xadiidkan waxaa kaloo loo daliishadaa in casliga uusan bannaanayn laakiin xadiidka soo socdaan ku sharxi doona casligu inuusan bannaanayn xalaa nabigu wuxuu ku tilmaamay nolol duug nolol duug uu ku tilmaamay nolol duuguna waa xaaraan dembi weyn waay wa can abi saciidin alkhudri radia allahu canhu أن الرجل منها قال يري يا رسول الله رسولك الله إن لي جارية الضون عن لي الضون عن لي وأنا أعزل عنها أنا كان أعزل ينقصنا يا بنان كان بيها إسكاك الضادية مركي بيو سودو هنا بنان كان الضادية محوسة سويلة واكن إلا دي سكا شيغي وأنا أنا أكره وحن معا أن تحمل إني أوري غيالات الضون أسكري يحولي سوي مركا وأشقي دا دانا بدان وكو قبصدا مركا أور إني إغيالتان كعبصنا وانا انيغا اريد waxana ka rabaa ma yuriidu rijaalo waxa rag rabaan kamana maarmo wixii nin ka rabo adoontiisii aan ka rabaa wayna yahuuda yahuuduna tuhadithu waxay sheegayda an al-azla azligu al-mawudatu suqra nulduug yaqinu yahay sheegayda yahuudun waxay leedahay azligu ma banaana waa nulduug yar qaala nabi wuxuu kadabat yahuud yahuud baa sheegay low araada allahu alla hadduu dooni lahaa an yakhluqahu inuu abuuro mastadacta ma aadan awoodin an tasrifu biyaha inaad leexido ma aadan awoodin haddii alla rabo inuu abuuro rawaahu axmeda weriye wa abu dawuuda walafdu lahu wanasaain waa weriye wadaxawi warijaalu hiqaal sheekh naasirudiin albani wuxuu ku saxiix yeelay saxiix abi daawuudka wa can jaabiri waxaa laga wariya radia allahu canhu xadiiska marka muxuu tusaa asligu inuu bannaan yahay asligu inuu bannaan yahay uu daliil u yahay xadiisku wa can jaabirin radia allahu canhu qaala kunaa waxaan ahay inuu yidhi jaabir nacsilu kuwa casliga sameeya calaa ahdi rasuulilah waqtiga rasuulka sala allah alay slm waqtiga rasuulkaan ba casliga samay jirin wlqur'aanu wlxaal alqur'aanu qur'aanku yanzilu uu degayo qur-aankuu soo degayo nabiga ku degayo aan casliga samay jirin intaas weeye xadiiku meeshaan xoogaa wahmiyu xaafidka ku dhacay waxaa la raba inuu yidhahdo qaala sufyaan hadalkan dambe waxaa iskale sufyaan intaan ee xadiidka ka mid maaha sufyaan ibnu cuyayna a iskale hadalkan dambe qaala sufyaan ibnu cuyayna wuxuu yidhi walow kaana casligu hadduu ahaa lahaa shay-an shay shaygaasoo yunhaa canhu layska reebayo la nahaana canhu lqur'aan qur-aankaa naga reebi lahaa muttafaqun calayh waa macno uu sufyaan ibnu cuyayne ka fahmay xadiidka xaafid ibn xajar fatxulbaarigu ku cadday macnahaas marka waxa weeyaan isagoo fatxulbaariga ku sheegay inuu kadib buluuqa qoray oo u wahmi ay tahay iyo inuu fatxulbaarigu dambeeyey labada waa dhici karta laakiin sidaas weliba wuxuu ku ceebeeyey saaxibulcumda wuxuu yihi cumdaha waxaa la moodaa inuu waa xadiidkii nabiga ka mid yahay warkaan waana ceeb arrintaas saasuu ku sheegay fatxulbaariga tii laftigeedu asna ku dhacay buluuqumanaam tii laftirkeeda uu saaxib cumda iyo rag kale ku eedeeyey tiyuu ku dhacay muttafaqun caleyh walimuslimin waxaa u sugnaaday fabalaqa waa gaaray daalika casli inaan samaynaa waa gaaray nebiyallaahi nabigii alle falam yanhana canhu nagamana reebin nabigu xadiidka hore wuxuu tusaa bisaciid alkhudriyi casligu inuu bannaan yahay yahuudduna kadaabad ay tahay xadiidka jaabirna sidoo kaleu tusaa weliba xadiidka jaabir qaabka loo deliishana waxay tahay wakhtigii rasuulkaan samay jirna iyadoo qur-aanku soo degaa masale usuuliya ku jirto wakhtigii rasuulka ficilkii dhaca nabiguna uusan ogaanin maxaa laga yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa sunno nabi lama dhihi karo laakiin waxaa la leeyahay mar haddaan nabigu ogaanin waxaa la leeyahay waa xujo sababtoo hadduu xaaraan yahay qur-aan aa soo degi laha reebaayo saasaa la leeyahay laakiin ta nabigiiaba ogaaday oo yaa caddayna dee riwaayadda dambe fiir oo muslim fabalaqa daalika arrinkaas waa gaaray nabiyallaahi falam yanhana canhu taasna maxaa la yadhaha sunna taqriiriya waa sunno taqriira soo maaha marka nabigiia ogaaday mana reebin tan waxay caddaynaydaa casligu inuu bannaan yahay waana sida jamaahiirta ahlucilmiga afarta madhabood ay ka mid yihin ay u deliishadeen afarta madhabood saas u deliishadeen xadiidka hore maxadiidkaana ka qawisan middeeda kale xadiidka hore sariix kuma ahayn marka waxay u badan tahay xadiidka hore wax lagu fasiro waxa u fiican in la yidhaahdo xadiidka hore waa tanfiir cayrin oo layska cayraayo casliga casliga ayaa layska cayrinaa maahane inuu xaaraam yahay macnaheedu maaha ee war waaba nolol duug qarsoon marka la leeyahay war ka carar way samayn laakiin culummadu waxay yidhahdeen jumhuurtu shardi waxa ah ninku markuu casli samaynaa haddaysan addoon ahayn wuxuu ku samaynaa ee ay gahatay gabar xorow xaaskiisa waa in ayadu ay raalli ka noqoto daysan ayadu raalli ka noqon casli ma samayn kara xaaraan wey sababto ayaday dulmi ku tahy ilaa waxa weeyaan menidan ayada inay ku dhacdo istimtaaceedii ka midta istimtaaceediia nuqsaanu ku dhaceen waana xaq ay leedahay marka dulmi la dulminay noqon mana bannaana markaas hadday ayadu marka raalli ka tahay bannaanta haddaysan raalli kahayn ma bannaana xadiidkan waxay kaloo ahlucilmigu ka qaateen waa bannaan tahay casligaas in la sameeyo amase kaniini la siiyo gabadhii oo ilmaha nadaaminayo laba laba sano iyo kala ay kala durkayaan oo aan ilmaha dabar goynayn laakiin waxay ku bannaan tahay shardi in maslaxa sharciya ay timaado maalan gabadhii ilmi inta israacraaceen oo isku nug noqdeen ay ku dhibtootay oo ay taxamili weydo dhakhtar khabiiraho muslimana waa inuu soo qaraa oo lagu kalsoon yahy oo waxa weeyaan inaan kaniinigaanu dhib dambe keenayn ilmahana wada joojayn ee xoogaa uu kala fogaynaayo laakiin in toos loo joojiya maya casliga culammadu waxay kaloo yidhaahdeen dadka gaalada degan dadka gaalada degan ee reer yurub iyo maraykan iyo jira ayagana casligaasaaba laazim ku ah si aysan ilmo u dhalin maxaa ayagu ilma hadday dhalaan dhibaato weynaa ku jirta carruurtaasu hadhow waa fasahaadayaan waxaa dhacda inay gaaloobaan ilaahay hortiisa marka carruurkii uu dhalay oo gaaloobaa lagu maxkamadayna dhammaan waxaa la rabaa reer yurub iyo maraykan dadka deganoo muslimiinta inaysan ilmo dhalin oo ama ay cirbada isku dhuftaan ama casli sameeyaan imaamu ibnu qudaamana muqnigu ku sheegaa kiraqina matnigu ku sheega soo ma jeedid maxaa yeelay halaag weynaa meeshaas ka imaana carruur aad dhashay ood adugu meesha ku beertay markuu gaalada raaco oo isagoo gaaloobo oo ilaahay hortiisa lagugu keeno isagoo gaaloo lagugu maxkamadeeyo maxaa iga jawaabaysa sidaasay marka culammadu ugu sheegeen casliga inay sameeyaana la rabo ayaga guurka horta waa inay iska daayaan saasaa sax haddaysan guurka iska day karinna waa inay casli sameeyaan oo aysan meeshaas ilmo ku dhalin can anas ibni maaliki radia allahu canhu ana nabiya nabiga sala allahu calay wasalam kaana nabigu wuxuu ahaa yaduufu mid isku mara calaa nisaa'i dumarkiisa biquslin waaxidin hal qubays sagaal xaasulaahi nabigu inta sagaal kaba isku maro hal habeen uu hal mar qubaysa jiro hal mar qubaysa jiro akhrajaahu bukhaari muslima soo saareen walafdi muslimiin xadiidkan wuxuu caddaynaa inay bannaan tahay ninka hal islaan ka badan inta u galmoodo inuu hal mara qubaysto inay u bannaan tahay laakiin sida fiicanoo sunnada waa in waxa weeyaan uu u dhaxeeyo weysaqaad inuu weysaqaad u dhaxeeyo inuu weysaqaad u dhaxeeyo sida fiican taasna waxaan xadiiska abi saciidina laga qaadanaa idaa ataa axadukum ahlahu ninku xaaskiisa markuu u galmoodo uma araada an yacuuda uuna raba ayadii xataa inuu ku laabto falyatawada baynahuma wuduuca weysaqaad ha u dhex mariyo fa inahu anshadu lilcawda asagaaba weysaqaadka nashaad keenaaya marka haddiiba la yidhi xaaskii hore hadduu ku laabanaa ha weyse qaato mid kaleeto inuu u weyse qaatana waa min baabi owla marka cabdallah ibni saalix alfawsan wuxuu yidhi waxaa laakiin lagama maarmaan ah waxa weeyaan inuu cawrada iyo inta hareeraheedaana iska mayro maxaa yeele middaasu ka yimid midda kale inay dhibsataaba dhacdaba nadaafadarradiisa marka waa laasimtaa inuu weysana qaato waxa weyaan wasaqdaana iska mayro wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina moxamed